dagaalku wuxuu dhacay saddexdii kadib ilaa iyo afartii xilligii salaada subax loo loo isoo dhowey wuxuu ka dhacay dhinaca xeebta oo difaaca ugu dambeeya magaalada geesteeda jira waxaa soo weeraray wixii sharwadayaasha ahay oo lagu diray nabadda ummadda runtiina waxaan khasaarahayn kama aysan qaadin wa waa gartay wax dhimasho oo magaalada ka dhacay dhimasho de haddii dagaal dhaco sideedaba dagaal waxaa ka dhashaayo waa dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaro un laakiin aad bay u xadidan tahay sida ay ku yimaadeen cadadka iyo waktiga iyo sida ay wax ku yimaadeen iyo waxa ay la kulmeen runtii isma laha dhimashaduna hadda dhimasho badani ma jirto laakiin numberka waxaan u deynayaa saraakiisha laakiin wararka qaar baa sheegaya ilaa toban qofood oo saddex ka mid a askarta dowladda yihiin ay ku dhinteen maya toban qof ma dhiman dad baa jiray dhaawac dhaawaca ayaa ayaa jiray badan oo ilaa sideed gaaraya oo ku dhaawacmay madaafiic wakti dambe ay amisom soo rideen laakiin dagaalka hore sideedaba waxaa isku fara saaray waxay ahaayeen ciidamada iyo nabaddiidka iyaga ayuuna ku ekaa khasaaruhu waa gartay marka al-shabaab dhinaca xeebtay ka soo weerareen magaalada baraawe gudaha miyay u galeen marka maya maya uma suurtagelin ciidamada ayaa u diiday inay gudaha galaan haddii ay gudaha geli lahaayeen waxaa badan lahaa khasaaraha dagaalka ka dhashay ee shacabka gaaray ayaa badan lahaa laakiin mar haddii dhibaatadu ay ku eg tahay ciidamadii difaaca ku jiray macnaheedu waxa weeye umay suurtogelin inay gudaha galaan waa gartay laakiin magaalada baraawo markii laga qabsaday al-shabaab waxaa tegay ciidamo xoog badan oo amisoma ayaa saldhigyo ka samaystay ciidamada dowladda way joogeen sidee suuragal ku noqotay in al-shabaab ay kusoo haweystaan magaalada aadka loo ilaalinayo waa dabiici dee hadda meesha aad difaaca dhigatid uunbaa horta la weeraraa halkani waxay ahayd difaaca magaalada ugu ugu shisheeya oo koonaha ugu xiga laakiin markay timaado amisom runtii waxaad moodaa ciidamada amisom anigoon hadda ka abaalka dhacayn wixii markii hore ay yimaadeen ay sameeyeen oo ah ilaa iyo baraawe oo laba boqol oo kilomitir u jirta magaalada muqdisho inay gaaraan haddana ilaa iyo sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaad moodaa inuu dhaqdhaqaaqoodu aada u koobnaa inaanay howlgaladooda inay joojiyeen inay shaqadii guud ay hayeen in ay joojiyeen oo ay ku ekaadeen keliyata inay xerya xeryaha ay degan yihiin ay ku jiraan oo ay dhacdo xitaa haddii ciidan iyaga deris la ah oo agtooda degan oo soomaaliyeed lasoo weeraro inay u gurman waayaan hadda waxaana meesha ka dhacay xalayto tan ayaa ugu dambaysa haddii ay u gurman lahaayeenna nimankaasi waxba kamay noqdeen haddii ay xitaa ay jidgooyo ku samayn lahaayeen waayo iyagu waxay degan yihiin dalcadda u dhaxaysa mudul baraawe iyo iyo baraawe meel wanaagsan oo istraatiiji ah bay degan yihiin xeebta hoostooda weeyaan hadday hoos u degi lahaayeen cidikamay nabad gasheen nabaddiidka sidoo kaleeto markii dagaalkiiba dhammaaday kadib ayay hoobiyayaal rideen oo runtii dad shacaba waxyeeleeyey oo ilaa sideed qof gaaraya marka waxaad moodaa in ay u baahan yihiin ciidamada amisom in xaaladooda dib loo eego mandatekooda la eego lala xisaabtamo dee inay shaqeeyaan oo wixii ay meesha dalka u yimaadeen ay qabtaan ama yani ay dowladda go-aan kale ka gaarto waxaad dhaliilaysaaba wada shaqaynta ciidamada soomaaliya iyo amisom gaar ahaan magaalada baraawe ciidamada soomaaliya runtii iyagu dee wada shaqaynta aad bay u muujiyaan oo waxay dee waxa weeyaan dad loo marti yahay dad la caawinayo iyagu taagooda way dadaalaan laakiin waxaad moodaa awoodda ay hayaan ciidamada amisom ma hayaan ciidamada soomaalidu hubka iyo qalabka iyo yacni waxan ay haystaan ma haystaan ciidamada soomaalidu ciidamada soomaalidu waxay haystaan kalsooni waxay haystaan muwaadinnimada ayay haystaan iyaga awooddoodu waa muwaadinnimada iyo inay dhulkii leeyihiin oo ay difaacayaan oo u dhimanayaan laakiin runtii waxay tahay dhulka gobolka shabeellaha hoose ay ka joogeen ciidamada amisom marka hore way isi soo koobeen oo xeryo kooban ayay ku soo urureen dabadeedna xeryihii ayay ku ekaadeen wax in ay naftooda difaacaan aan ahayn oo ay hadda qabtaana haba yaraatee ma jirto